بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ugu dambeysay casharkeennii ugu dambeeyey ama ay noogu joogtay iyadoo uu islaamay xamse binu cabdilmudallib oo ay ka dhalatay cadaadiskii lagu hayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo aan ku talagelin cadho uu ka cadhooday abuljahal markii uu inankaa uu adeerka u yahay waxyeelay ee runtii ma garatay ceebeeyey ee allahuma salli calaa muxamedin uu aada u aflagaadeeyey jawaab uu ka jawaabayo ayaa ilaahay sabab uga dhigay in uu ku biiro xaqbaddii rasuulka calayhi salaatu wassalaam walidaalik muslimiintu iyadoo zubayr bin cawaam iyo sacad bin abi waqaas iyo saxaabo runtii kartidooda iyo jihaadkooda ku weynaa ay jireen haddana allahuma salli calaa muxamedin faa'iido badan bay soo kordhisay in xamse binu cabdilmudalib uu ku soo biiro tiimkii ugu horreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu hogaaminayay waxaa xusid mudan cumar bnu khadaab radia allaahu canhu oo ka mid ahaa hoggaankii qureysheed ee dagaal ogayaasha ahaa wakhtigaasi fardafuulka iyo dagaalka loo haysan jiray uu ficlan dadkii ugu dhibka badnaa ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam ayaa isaguna ku soo biiray saddex cisho kadib gacanta rasuulka calayhi salaatu wassalaam walidaalik sababtii uu ku soo islaamay cumar binu khadaab radia allaahu canhu sababo badan bay culimmadu sheegaan laakiin mid ka mida ayaynu runtii tilmaami doonno cumar binu khadaab waxna waa akhriyi jiray waxna waa qori jiray walidaalik dhowr goor ayaa markii uu maqlay arrinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa kacbada uu tegey markaasuu dhegaystay qur-aanka walidaalik maadaama uu ahaa nin waxna qoro waxna akhriya yaqaana gabayadii carbeed iyo luqada carabiga ah ku wanaagsan wuxuu kala garanayey farqiga u dhaxeeya luqadii shucarada iyo luqada qur-aankuu ku hadlayo isagoo dareenkiisa taasi ay ku jirto oo qur-aanka mucjisnimadiisa marka horeba la yaaban ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam majlis kacbada ah uga duceeyey allaahuma acisa alislaama biaxadi alcumarayn ilaahayow diintani ka maarmi mayso labada cumar mid ka mida oo ficlan islaamku waxyaaluhu diimaha kale kaga hormaray waxaa ka mida inuu qiro qofka bini aadamkii fadliga uu leeyahay haba noqdo qof ka soo horjeede walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskan waxa uu ku caddaynayaa abuljahl oo cid ugu necbaa oo cid ugu fogaa oo ugu dhib badnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulku wuxuu sheegayaa in uu yahay labada nin ee aanay diintu ka maarmayn mid ka mid a marka cumar binu khadaab iyo camar binu hashaam labada cumar waa labadaa wey oo camar binu hashaam oo abuljaha iyo runtii cumar binu khadaab riwaayaadka qaar waxay odhanayaan ilaahayow labadaasi kii aada jeceshahay diintu ka maarmi maysa ee ku soo dar walidaalik waxa weeye halkaa waxaynu ka qaadanaynaa oo runtii ku cad in qofku marka uu dadka wanaagga ugu yeedhayo inuu xusho dadka uu isleeyahay waa dadka bulshadu ay ku kalsoon tahay ama runtii aqoon leh ama yacni mawaahibta ilaahay baa bixiya hantida isagaa bixiya cilmiga isagaa bixiya kartida isagaa bixiya waxqabadka isagaa bixiya inkastoo dadku ay siman yihiin laakiin haddana way kusii kala wanaagsan yihiin yacni dadka fariidka ah kelmadda fariid waa maxay waa dhif weeye ninkaasi shay buu dhif leeyahay oo uu gaar leeyahay dadka anfaca ereyga fariidnimadu kaa weeye yacni fariid binawcihi shaygaasi waa shay waxaasi la kelistay ayaa la yidhaahdaa walidaalika cumar binu khadaab radia allaahu canhu isaga oo ducadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka oo uu rasuulka ka bowsaday oo meelaha qaarkood uu ka dhagaysan jiray ay qalbigiisa ku wareegayaan ayaa maalin maalmaha ka mida aada looga cawday rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika dee hogaankii sare ee quraysh u dagaalami jiray ayuu ka mid ahaa nin inficaali oo ahaa cumar bin khadaab dadka dagaalka badan leh ee mashaakilka badan leh ee runtii naadiyada layskugu yimaado marka khamriga la cabo looga tago dhibtiisa darteed ayaa uu ka mid ahaa walidaalika waxa weye maalintaasi way ku kacday dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dhinac kalena waxaa la yidhaahdaa abulcaas binu hishaam ama camr binu hishaam binu muqiira oo abuljahl ah ayaa abti ruma u ahaa walidaalika waxa weeye ereyga hishaam iyo haashim baa laysku qabtaa maadaama labadoodaa ninba abulcaasim binu hishaam haba noqdo ama abuljahl oo magaratay haba noqdee labadooduba hogaankii sare qureysheed bay ka mid ahayd walidaalika waxa weye abtiyaashii cabashadii badnayd ayaa raadaysay marka maalin maalmaha ka mida ayuu cumar baxay si uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ula soo dagaalamo nucaym binu cabdilaahi nin la yidhaahdo ayaa la kulmay cumaroo aada u xanaaqsan oo runtii seeftiisii diyaar tahay oo runtii ku tala gashan in ama la dilo ama uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo dilo walidaalika waxa weeye dadkan go-aanka adag buu ka mid ahaa cumar binu khadaab radi allaahu canh riwaayaadka qaar waxay odhanayaan ninkaasi wuxuu ahaa nin muslima nucayb walidaalika waxa weeye si uu u fooftaan habaabiye cumar binu khadaab ayuu yihi cumar xaggeed u socota asuu yidhi hada aladii sabaca min qurayshin ninkaa diinta cusub la yimid ee dadkii dhibay ayaan doonayaa inaan arrinkiisa meel ku soo tiiriyo walidaalik si uu u leexiyo ayaa uu yidhi oo inta aad u tegaysa moxamed binu cabdilaahi ood og tahay xamse inuu islaamay oo uu ag taagan yahay oo zubayr binu cawaam uu ag taagan yahay oo sacad binu waqaas uu ag taagan yahay ood og tahay dagaalkooda in ama aad waxdisho ama in lagu dilo mooyaane inaanad ka guulaysanayn miyaanay kula habboonayn marka hore inaad wax ka soo qabato walaasha iyo ninkii a ilmaadeerka ahaydeen ee la odhan jiray siciid binu sayd marka siciid binu sayd waxa uu ka mid ahaa tobankii ugu horreeyey ee islaamay isla markaa tobankii jannada loogu bashaareeyey buu ka mid ahaa faaduma bintulkhadaab ama ummu jamiil bintulkhadaab iyaduna waxay ka mid ahayd xaqbadii ugu horreysay ee rumaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhinac waa ka ilmaadeer siciid binu sayd dhinacna walaashii buu qaba culimmada qaar waxay idhaahdaan cumar binu khadaab waxaa kaloo iskaga sii xidhnaayeen isaguna walaashii buu qabay oo caatika bintu sayd gabadh lo odhan jira ayuu qabay cumar binu khadaab radia allaahu canhu almuhim cumar wuu cadhooday waaba runtii haddii aad wax ka qabanayso horta inaad gurigaaga wax ka soo qabato miyaanay ahayn baa qalbigiisa ku soo dhacay dabeete gurigii walaashii faadimo bintulkhadaab ayuu u baxay wa ficlan culimmadu waxay leeyihiin markaasi waxaa la joogay khabaab ibnul ard saxaabigaasi ayaa la joogay oo qur-aan u akhriyay suuratu daaha ayaa wakhtigaasi saxiifad ah ayuu u akhriyey cumar binu khadaab baa soo galay khabaab ibnul ard waa nin ducafadii muslimiinta ka mida isagu markiiba wuu is wuu isqariyey si aanu cumar binu khadaab u arag marka wuxuu cunaha qabtay baa la yidhaahdaa siciid binu sayd aanta sabacta min diini qurayshi ma adiga ayaa ka gaaloobay diintii qurayshi ay lahayd ee aabbayaasheen sidaa iyo sidaa ahayd ayaa uu yidhi dabeeto walaashii baa eegtay oo markii ay aragtay ninkeeduu qirqiir ku jiro ayaa waxay tihi ma nin baad dilaysaa an yaquula rabbiy allah inuu yidhi ilaahay baa rabbigayo keliya dabeete waxaa laydhaha iyadana wuu dhirbaaxay dhirbaaxo runtii culus wa ficlan a'imada qaar waxay leeyihiin wejigeedii ayaa dhiig ka yimid faqaalat aquulu lak laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah waxay aada ugu celcelisay ashahaadada wax kastoo aada yeesho waxaan ku leeyahay annagu waxaanu rumaynay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa keli waxaananu aaminsanayay muxamed binu cabdilaahi inuu yahay rasuulkii ilaahay soo diray ee uu diintaa usoo dhiibay in ilaahay uu keli yahay oo keligii la caabudo cumar binu khadaab marka horeba dareen hore qur-aankaa ku jiray isla markaa dadka waxna akhriya waxna qur-aankiina markii wax yar buu ka soo gaadhay saxiifadii baa dhacday markaasoo arkay wuxuu doonay inuu soo qaado walaashii faatima ayaa ku tidhi ha taabanin laa yamasahu ila almudaharuun qur-aanka waxaa taabta dadka daahirka ah oo keliya ee aan gaalada ahayn ee aan mushrikiin mushrikiinta ahayn walidaalika waxa weeye waa inaad horta ka hor aana taaban ilaa aada islaamto cumar binu khadaab wuu soo qaaday wa ficlan markaasuu akhriyay daaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ilaa tadkiratan liman yakhsha tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa alraxmaanu cala alcarshi istawa lahu maa fi asamaawaati wamaa fi alard wamaa baynahuma wamaa taxta athara intaa markii uu akhriyay baa dareenkiisi isbedelay walidaalika habaab ibnulard ayuu markaa isqarinayey ayaa wuxuu arkay cumar inuu ay soo gashay qiiro iimaaneed walidaalik saxaabigaasaa soo baxay khabaab wuxuu hi yaa cumar ducayso khamiistii baan la joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu duceeyo wuxuu yidhi ilaahayow labada cumar mid ka mida diinta ku soo darkaad jeceshahay walidaalik waxa weeye ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aday kuu dhacday oo maanta u habboon inaad runtii ilaahay ku doortay walidaalika cumar binu khadaab wuxuu hi halku jooga rasuulku calayhi salaatu wasalaam khabaab baa tilmaamay wuxuu hi daarularqam binu abilarqam buu jooga almakhsuumi xaggii buu usoo dhaqaagay cumar binu khadaab radi allaahu canhu isagoo runtii weli seeftii sita marka muslimiinta daarularqam joogtaa lama socoto in cumar binu khadaab islaamay iyo inaanu islaamin walidaalika waxaa la yidhaahdaa albaabkiibuu garaacay isagoo weli seeftiisii sita dabeetna saxaabi baa meel yaroo daloosho ka eegay wuxuuhi yaa rasuul allah waa cumar oo seeftiisiina ay diyaartay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam awa in kaana cumar markaa cumar yani xamsa ku jira oo cumar muxuu yahay hadduu cumar yahay buu yidhi yani waxa weeye kafur buu yidhi markaa xamsa binu cabdilmudalib waa cumar oo hadduu cumar yahayna muxuu yahay waficlan xamse ayaa doonayay inuu baxo laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa yidhi iska joog markaa rasuulkaa u baxay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu isku beegay yacni alxadar walashujaaca waxaa la yidhaahda geesinimadu waa in taagtigiis ay ku jiraan yacni caqli iyo xikmad waa inaad ku darto oo macnidu maaha geesinimadu inaad naftaada lumiso walidaalika waxa weeye waa inaad markaad aragto ow mutaxayisan ilaa fia qofka muslimkaa waxaa loo baneeyey xataa markaad aragto muslimiinta oo la jabinaya in xeel dagaal ciidanku markuu go-ayo inaad xeel dagaal samayso attawalli yowma azaxf qofka muslimkii gaalada marka layshayo inuu dub u noqdo waa la diiday laakiin waxaa la ogolaaday markaad aragto in khasaaruhu badanayo in aad samayso yani waxaweye xeelad aad samayso aad ciidanka ku nabadgelinayso oo dibugurasho ah ayaa qofka loo baneeyey walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku talagalay inuu seeftana qabto cumar binu khadaabna u diyaargaroobo nebigu calayhi salaatu wasalaam albaabkiibuu rasuulku furay seeftiisii iyo guntigiina wuu isku qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaad cumar u saarto iyadaanu kugu dili doonaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalika cumar u istaago markaasuu rasuulku gartay in runtii u socdo inuu gacantiisa ku islaamo faqaal ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa marka uu cumar binu khadaab ka sheekeeyo rasuulku muu ahayn wadaad hambala oo ma garatay seexday oo wax la kala macaashaya aan ogeyn oo aan diyaar ahayn haddii dagaal qabsado nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalik waxa weeye daa'iman mustacid buu ahaan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana markuu lahaa cumar binu khadaab weli nin bini aadmiyo quraysh ka mid a oo awood sheegtay ama jirhkiisu dhisan yahay ama quwad kale ilaahay siiyey oo awood u helay inuu gacantayda hoos u dhigaa muu jirin ilaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka mooyaane maalintaasi ayuu ka warramayey oo uu lahaa maalintaa markiiuu rasuulku islaamay ee aana shahaadanayey ayaa allahuma salli calaa maxamed uu gacantayda hoos u dhigay saxaabadu runtii aada bay u farxeen xamse oo ku jiray zubayr oo ku jiray sacad binu waqaas wa ficlan cumar binu khadaab oo ku soo biiray meesha cumar binu khadaab radi allaahu canhu wuxuu ku soo kordhiyey taariikhdii muslimiinta xamse oo kale si gaara loo haystay leanno nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay dee adeerkii rumu u ahaa oo colaadu isaga meel bay u wada taallay isaga iyo quraysh laakiin cumar binu khadaab wuxuu ka mid ahaa qabaa'ilkii xooga badnaa saddexdii ishayena maaha waa qabiilada afraad ee ugu awooda badan leh quraysh ayay ka mid ahay walidaalika waxaa la odhan jiray reer beni cadi binu nowfal haddii reer beni makhsuum iyo reer beni umaya ama reer beni umaya reer beni haashim war saddexdii reeree ugu waaweynaa quraysh ay isqabtaan iyagaa dhexdhexaadin jiray oo maxkamadda ayay u hayn jireen walidaalika cumar binu khadaab radi allaahu canhu miisadaa kalena wuu lahaa oo colaad isaga sii khaasa oo loo sii hayay may jireen mar allaaliya markii cumar binu khadaab radi allaahu canhu uu islaamay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay wuxuu uhi yaa rasuul allah yaad jeceshahay inaan gaadhsiiye islaamka seeftiisiibuu markiiba la soo baxay cumar binu khadaab riwaayaadka qaar waxay leeyihiin abulcaas binu hishaam ama yani camar binu hishaam oo halka ay isku hayaan abtiruma waxa u ahaa abuljahl mise waxa u ahaa abulcaas binu hishaam almuhim ayi waaxidin kaan kuu doona ha ahaade labadoodii mid ka miduu u tegey oo albaabkiisii uu garaacay oo ficlan riwaayaadka qaar waxay leeyihin abuljahl buu ah albaabkiisii buu garaacay markii uu garaacay buu yidhi marxaban yabnu ukhti inankan abtiga u ahaayo soo dhowow faqaala aquulu lak ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah cumaroo sayftiisii u diyaar tahay waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo inaan raacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhaha abuljahl bay saaciqad ku noqotay albaabkiibuu xoog ku xidhay yani waxaa xumaaday tabban lak maa ji'ta bina wixii aada noola timid baa xumaaday buu yidhi dabeete albaabkiibuu xidho gurigiisii ayuu iskaga noqday halka abuljahl aan la awoodayn in halkiisa loogu tago cumar binu khadaab sidaasuu sameeyey waxaa la cumar binu khadaab radi allaahu canhu wuxuu istaagay buurihii quraysh buur ka mida yaa macshara qurayshin faqad aslamtu lilaahi subxaanahu watacaala wabiyadi muxamadin waashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah qurayshii waxaa ogaateen waan islaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan raacay wax allaaliyo wixii a hayseen oo dhan inta ay isu geysaan anigay igu soo daaya buuri walidaalika waxaa la yidhaahdaa waa loo soo diyaargaroobay ilaa intii ay duhurka ka gaadhaysa ayaa cumar binu khadaab iyo quraysh oo dhan ayaa dagaalamay ilaa uu daalay oo dabeeta uu meel iska fadhiistay cumar binu khadaab radia allaahu canhu ficlan arintaasi quraysh culays aada u weyn ayay ku noqotay ila xad runtii tala dambe ay iskugu noqdeen xamsey arkayeen oo saddex cisho ka hor soo islaamay oo abuljahl nabar gaadhsiiyey cumar binu khadaab baa maanta islaamay wamaca daalik waxa weeye dee dadkiibay raadaysay quraysh bartankeedii buu ka qayliyey oo uu leeya waanu islaamnay muslimiin baanu nahay diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam baanu dooranay asnaamtii waanu ka tagnay walidaalika waxa weeye dareen baa kacay ee dadkii ay u soo jeestaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa walidaalika waxaa la yidhaahdaa quraysh ayaa shir degdega iskugu timid shirkaa degdegana runtii waxay yidhaahdeen ku socon mayno in runtii arintu ay sidii hore ahaato walidaalika waxa weeye waa inaynu soo saarno qaraaro cusub oo runtii aynu kaga hortegayno rasuulka calayhi salaatu wasalaam cutba binu rubayca iyo shayba binu rubayca oo raggii lagu diray dagaalkii beder xaggoodaynu ugu tegi doonaaye ayaa yidhi war intaydan dagaalkaa ugu dambeeya qaadin bal anigu aan maxamed u tago markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu u tegey wuxu uhi yaa muxamed waad og tahay dhibta adigiyo tolkaa idin dhex taalla waxaan doonaya inaan idin dhexdhexaadiyo diyaar mau tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi hayo diyaar baan u ahay kelmadaasun ha yidhaahdaan laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulu taladaydi waxa weeye inaa ummadda u talisaan islaam iyo diin a ugu talisaan oo ay raacdaan buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik marna muu diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid waloo u timaado oo tiraado aan kula hadlo ama aan wax ku weydiiyo ama aan ku waraysto muu diidin nebigu calayhi salaatu wasalaam muddo kadib ayaa runtii cutba bin rayocdee dadkii qur-aanka runtii luqada carabigana aada u yaqaanibuu ka mid aha rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dhammaystay buu yidhi yaa abalwaliid ma dhammaysatay qaala nacam haddaba anigana i dhegaysa buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaa suuratu saad ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ku akhriyey ilaa xad runtii markuu la yidhaahdo dareenkii cutba bin rubeyca wuu isbedelo markaasuu afka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qabtay uu yidhi kafaaka yaa muxamed maxamedow halkaa ku jooji markuu arkay inuu isbedelayo cutba bin rubeyca wuxuu u tegey quraysh oo dhan weliba shan iyo labaatankii nin ee u talinayay quraysh wuxuu yidhi hadalkaasi ma aha hadal faaliyo hadalkaasi ma aha hadal saaxir hadalkaasi ma aha hadal yacni aynu naqaano qof bini aadmiyey uu ku hadli karo waayo luqada waa ogtihiin sidaan ku ahay war waxaan idin leeyahay iska daaya moxamed bin cabdilaahi bin cabdilmudalib hadduu guulaysto ehelkii baynu nahoo sharaf bay noo tahy haddii kalena dadka kale isheli doonaane inagu aynu dayno macnaheedu waxa way go-aankiisu wuxuu ah war inagu aynu dhibta ka dayno ha ugu yeedho dadka ciddii raacaysa ha raacdo arrintaasi runtii way ka cadhaysiisay abuljahl iyo raggii kale waxay dhi arrinkaasi arrin la qaadan karo oo talo ah ma aha ee annaga ayaa talo kala haynae annaga nagu raac dabeete runtii wuxuu hi maxaa haysaan waxay idhaahdeen abu aalib baynu u tegina oo ficlan abu aalib bay dooneen inay u tagaan abu aalibna ka hor wuxuu arkay in arrinkii imika sii fogaaday qurayshi maalin walba go-aankeedu uu yahay dilka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo hogaanka sare ee muslimiinta maadaama meel ay ku wada nool yihiin waayo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam gurigiisa oo guryihii reer bani haashim oo isku wada nabana ayaa muslimiinta uu ku hayay ciddii soo islaamtaana isagay la noolayd rasuulku calayhi isalaatu wasalaam walidaalik abadaalibna dhinaciisuu ka shiriyey oo yidhi waxa inagu soo socday sidaa ogtihiin quraysh oo dhan oo soo socota reer bani haashim oo dhan bu isu keenay innaga go-aankeennii hore ee ahaa aynu isbarbar taagno rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kol haddaynu ammaano ku ognahay kol haddaynu run ku ogeyn kol haddii waxa uu keenay ilaa imika wax aynu dhibsanaa aanay jirin laakiin innaga markaa isaga iyo ciddii raacsanayd buu ka hadlaya aynu isaga taagno walidaalika sidaasay ku raaceen waxaa runtii xusid mudan qurayshi markii ay isu tegeen waxay arkeen saansaantii dee siday wax u socdaan abuljahl baa soo diyaariyey qoraal uu malmaluuqay oo runtii aada iyo aada u adag oo ficlan waxaa la yidhaahdaa heshiiskii cunaqabataynta ayaa wakhtigaasi dhacay sanadkii toddobaad dhammaadkiisii wuxuu soo qoray waxaa inoo ballana haddaynu qurayshnahay qabaa'ilka wixii aan reer bani haashim ahayn in reer bani haashim aan waxba laga iibin inaan waxba laga iibsan inaan xidhiidh kale oo haddii waxayna dhex galaan inaan lala xidhiidh la samayn ilaa xaddi uu gaadhay shirarka lama geli karo hadday wax kastaa ina dhex maraan inaan waxba laga iibin karin inaan waxna laga iibsan karin inaan laga guursan karin xataa haddii qaar laga qabanayo in wixii hore loo wada furo ayaa go-aanada qaarkood ku jiray go-aankaasi waxa uu ka saxeexay shan iyo labaatankii wuxuu ka saxeexay ru'asaau lqabaa'il qabaa'ilka in allaaliya intii u talinaysay waa yani nidaamkan maanta maraykanku isticmaalay markuu duniday qabsaday oo dhan ee marka ay doonayaan muslimiinta waddan iminka sudan oo kale oo dee batroolkii lasoo baxday maaldhaweyto africa oo dhan enerjigii ugu weynaa samaysay runtii electric waterkii oo ilaa iminka chineskii keentay oo dee maraykan iyo yurub oo dhan ka maarantay oo ficlan sudan yani horumar badan weeye waxaa lagu dilaya oo runtii gaalo oo dhan iyo maraykan iyo waxaas ayay runtii ka maarmeen oo waxaa runtii iminka mushkiladda loogu haya taasuu weeye leanno ma doonaya nimankan dunida haystaa qof isku filnaado oo muslima oo diintiisiina haysta aada iyo aad bay ugu adagtay waa inuu qofku u baahan yahay oo ficlan iyagu ay xarigga u hayaan adigu abuljahl go-aankaasuu ka qaaday heshiiska cunaqabatayntuu samey waa afariyo toban boqoloo sannadood ka hor waxa maanta aynu aragno cunaqabataynada laga sheegaya waxa lagu fuliyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxiifaddii baa la qaaday waxaa lagu qoray baa la yidhaahdaa astarulkacba kacbada tiirarkeedii tiirkii ugu mudnaa ayaa lagu nabay bismika allaahumma quraysh ilaahay way rumaysnaay magacaagii baanu ilaahayow ku bilaabayna ayay ku bilaabeen dabeete markaasa heshiiska intii kalena sidii loogu qoray iyadoo la wada saxeexay saddex sannadood oo gow ah ayaa muslimiintu ay halkaa ku jireen oo reer bani haashim oo dhanna waxalaaliyo wixii raacsanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee la tacaadufayay iyagana cunaqabatiin lagu sameeyey ilaa xad runtii ay gaadheen riwaayaadka qaarkood sida ay yidhaahdaan in ay cunaan geedaha leanno lacagtii waxba ma tarayso waxba lagama iibinayo waxma iibsanayaan raashinkii oo dhan ayaa laga joojiyey wixii hore ay haysteen mooyaane markaa saxaabada qaar waxay idhaahdeen faruuryo ayaa dabnahayagii ka samaysmay sidii aanu ma garatay xataa geedaha iyo wixii aanu isticmaalayna darteed walidaalika waxaa la yidhaahdaa tiro kooban adugu habeenkiiba khadiija bintu khuwaylad masalan ehelkeeda oo kale adugu dee ragga qaar isku kalsoon oo awoodna quraysh ku lahaa ayaa qaraaba ahaan waxooga waxoogaa yar u keeni jiray oo sidaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye khadiijo aad bay u xanuunsatay abaa daalib aad buu u xanuunsaday labadoodaba xanuunkooda sabab waxa u ahaa raashinka yar ee soo gala ayay u qadimi jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoon rasuulku ogeyn walidaalika waxa weye si ay u ilaaliyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam naftoodana ay runtii raashinka uga ilaaliyaan